bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين amا bعd qal الإmam أbu عiisa التirmidiي raximh اllah taعalى bab ma jaءa fي karahiyaة الwaطء عlى الqbur wاljuluusi عlayha baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati alwad-i ku joogsashada nicidda la nacay caddaynteeda cala alqubuuri lagu joogsado oo lagu istaago qabri dushii in lagu istaago waaljuluusi calayhaa iyo fadhi qubuuraha korkooda la fadhiisto ee karaahada kusoo aroortay caddaynteedii buu u baab yahay laba xuguna uga hadlayaa marka in lagu istaago qubuuraha iyo in layskaga fadhiisto labadaa marka karaahada kusoo aroorta caddaynteediibu u baabyahay qaala xadaanaa hanaadun wahuwa bnu sariy qaala xadaanaa bnu lmubaarak can cabdiraxmaan bni yaziida bni jaabirin can busri bni cubaydillaahi can abi idriis alkhawlaaniy can waailata bni lasqac can abi marthadin alghanawiy qaala qaala nabiyu sal ll l slam nebigu wuxuu yihi laa tajlisuu cala alqubuuri qubuurta korkeeda ha ku fadhiisanina walaa tusalluu ilayha hana u tukanina iyaga xaggooda oo qabri xaggiisa salaada la yaqaane sujuudda iyo rukuucda iyo leh ha ula jeesanina qabri ayb xadiidka marka laa tajlisuu cala alqubuurida waa maxalu shaahidka imaam maalik asaga wuxuu u fasiray laa tajlisuu cala alqubuuri in laga wado yacni xaajaha ugu fadhiisanina saxare iyo kaadi iyo ha ugula fadhiisanina ee ma ahan buu leeyahay isaga fadhiga caadiga in la diidaayo ma aha walidaalika isaga marka fadhiga caadiga in lagu fadhiistaa wax dhiba uma arkaayo imaamu maalik ee muwadi'iisana wuxuu keenay aathaar in lagu santeecsan jiray iyo waxyaabahaasuu keenay laakiin aktaru ahlilcilmi waxay ku tageen culimada badankood waxay ku fasiraan laa tajlisuu juluuska caadiga ah waay fadhiga caadiga waxaana tusaayo bacdi riwaayaat baa waxaa soo arooreen midkiin inuu qabri ku fadhiisto midkiin inuu ku fadhiisto jamra dhuxul dhimbil inuu ku fadhiisto oo ay dharkiisa ka dhex baxdo oo ay jirkiisa usoo gudubto ayaa uga khayr badan ama uga sahlan intuu qabri ku fadhiisan lahaa ee masaladan marka yacni tusaalahaasna ma qaadan karo xaajo gudashada leanna qofku dhimbil waa ku fai hadduu ku fadhiistay usoo gudbay jirkiisa ee marka uu xaajo gudasho iyo saxare iyo kaadi oo ugu fadhiisto maba usoo gudbaysaba markay usoo gudbayso waa marka uu caadi ugu fadhiisto waxaana laysku shabahay marka inuu caadi ugu dhimbil ugu fadhiisto iyo inuu qabri korkiis uu fadhiisto labada fadhi midkaana daran oo qabriga la fadhiisanayo meeshaa marka waxaa ka cad fadhiga la sheegaya inuu yahay julus caadi ah in lagu fadhiistaan la ogolayn ayb leanna ihaanana waa ku sugan tahay dabcan laa tajlisuu cala alqubuuri qubuurta korkeeda ha ku fadhiisanina walaa tusalluu ilayha hana usoo tukanina marka qubuurta agteeda in lagu tukadana waa la reebay oo masjid in qabri laga dhex sameeyo nahyi aad u adagaa kusoo arooray haddana marka uu yahay weliba qiblada ou siixigu aada usii daran yahay aad ayuu u daran yahay nahyigu xadiidkanna marka xaggaas ayuu ishaaraya walaa tusalluu ilayha ayb qال وفي الbاب عن أbي هريرaةa وcمر بن حزم وبشhير بن الkhصاaصية qال xdثna محمد بن بشhاaر وهuوa بنداr qال xdثna عبدالرحمن بن مهدي عن cبدالله بن المبارك بhda الإسناaد نحوه qال xdثna علي بن حجر وأbو عmاar وهuوa الحuسين بن حرayث qال qال أخبرnا الوليد بن مسلم عن cبدالرحمن بن يزيد بن جابر عن بsر بن عبayd اللahi عن واثلة بن الأسقع عن أbي mrhd عن النبي صلى اه عل وسلم نحوه ayb وlaysa فيhi عن أbي إdrيis أbي إdrيis kuma jira marka riwaayadan tii horena maxaa ku jiray busru bnu cubaydillaahi can abi idriis can waathilata saasay ahayd bayna busr wa waathila waxaa u dhexeeyey abu idriis riwaayadanna busr bnu cubaydillaahi toos bau waathilatu bnul asqac oo uga warinaya marka wuxuu leeyahay alimaamu tirmidi walaysa fiihi can abi idriis riwaayadan kuma jirto wahada saxiixu abu idriis inaa inuunan ku jirin baa saxiix ah qaala muxamedun xadiidu bni lmubaarak khaطa'un weeyaan bukhaari baa dhahaya akhطa'a fiihi bnu lmubaarak baa ku gafay zaada fiihi wuxuu sanadka ku ziyaadiyey can abi idriis alkhawlaaniy wainamaa huwa busru bnu cubayd illaahi can waathilata bni lasqac biswa haakada rawaa gayru waaxidin sidaasuu wariyey can cabdiraxmaan bni yaziida bni jaabir sidaasuu ka wariyey marka yacni waxuu ka wadaa alwaliid bnu muslim waa la mutaabiciyey marka ibnulmuba dad badan abu idriis ma aynan ku darin ibnulmubaaragaa ku dara walaysa fiihi can abi idriis alkhawlaaniy wa busru bnu cubayd illaahi qad samica min waatilata bni lasqac uu ka maqlay marka ziyaadada ayaa wahmi ah mar hadday ziyaadadu ay wahmi noqotayna wuxuu noqonayaa almasiid fi mutasili اlasaniid ayb baabu maa jaa marka labadii waa gutay fiqigiina waa ka gutay oo baabka tarjamadiisa iyo mudaabaqada xadiidka xadiidka duruqdiisa waxa ku jirjira ee khilaafana wuu ka hadlay baabu maa jaءa fi karaahiyati tajsiisi اlqubuuri wاlkitaabati calayha baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu ubaab yahay jaa-a ku yimid fii karaahiyati tajsiisi اlqubuur qubuurta in la nuuradeeyo ama rinji la mariyo nicida la nacay arrintaa sharcigu inuu yacni nacay wاlkitaabati calayha iyo in lagu qoro in wax lagu qoro qabriga magaca qofka iyo wax lamida in lagu dhigo qال xdثna cبdالرحمن بن الأswd أbو cمr الbصري qال xdثna محمد بن ربيcة عن بن jurayج عن أbي الزبير عن jاabiri qاal نahىa rasuul الlahi صلى اه عل sلم nebiga wuxuu reebay an تujaصصa الqbuuru qubuurta in la nuuradeeyo oo nuuriyad la mariyo inta nuuriyadna da lama marin karo ilaa laga dhiso ayb inta la dhiso nuurad la mariyo ama la mariyo rinji oo reebay waxaa la macnaa marka haddii laga dhigo mutaneel iyo lagu dhadhajiyana waa uun iskala midna ayb sababkuna wuxuu yahay qabriga waxaa la rabaa in ilaahay in aakhiro lagu xusuusto oo uu yahay beyt lbila alimaam alimaamu shaafici sidaasuu yidhi qabriga marka sidan lama yeelaayo lama dhisaayo lama nuuradaynaayo liannahu beyt lbilaa maxaa yeelay qabrigu waa guri oo waxaa weeyaan baaba sidiisa waxaa la rabaa marka inuu daaris noqdo ou baaba-o nin walba uu ogaado meeshaas sidaas xaalkiisu ninkan marka waa adduunyada soo maray oo socon jiray oo ordi jiray oo shaqayn jiray oo magaca ku yeeshay saasaa u dambeynaysa taasaa marka lagu waana qaadan ogyahay ayib meelaha qaarkood marka aadaa loo dhisaa meelaha qaar nu waa nuuradan iska daayay mutaneela lagu sameeyaa nalalaa laga shidaa meelaha qaarkood yacni waxaa loo sameeyaa qeyb yar oo dhismo go-an oo mixraab leh oo dadka marka ay ziyaartaan oo kale ay ku tukadaan qabriga agtiisa waxyaabahaas oo dhan ma ahan marka dhaqan diineed ma ahan ayb oo qabrigu marka inuu sidaas daaris iskaga ahaado meelaha qaarkoodna waa masawir baa lagu dhejiyaa ninka qabriga ku jira sawirkiisa ayaa lagu dhejiyaa magaciisana waa lagu dhigaa waa lagu qoraa naga caadadaas oo sawirka iyo badana ma ma arag kulli ma qabno laakiin meelo badan oo waddamo badan oo muslimiin yacni duniyada islaamka kamida qubuurahooda haddaad aragto saas qofkiyaa ku sawiran oo weliba yacni labisan oo markaa magacyada iyo waxna markaa waa ku qoran yihiin turkidaa weliba u badan atract ayb nahaa rasuulu llahi sala ll cl slam an tujasasa alqubuuru in la nuuradeeyo reebay nahyiguna asalkiisu hadde wuxuu waa taxriim ilaa wax ka bedela la hela maaha ayb wa an yuktaba calayha in lagu qoro in wax lagu qoro riwaayadan marka wa an yuktaba calayha bay keentay qoraalkiina marka lama ogola calaamadda laakiin waa la ogolyahay in la calaameeye qabray oo xadiidkii cusmaan ibnu madcuun markuu nebiga duugay dhagax weyn buu soo qaaday markaasuu qotomiyey meeshii markaasu wuxuu yidhi waa calaamaynayaa buu yidhi calaamadaan uga dhigaya marka calaamad in loo sameeyo waa fi uma xuma iyada taasi leanna qofka qabriga waalidkiisa oo kale iyo ama qofka uu markaa yacni xuquuq gaara ku leh qabrigiisa inuu ogaado meesha uu ku yaallo oo uu booqdo haddii yacni marka dawaabit sharciyo saxiixa uu ku booqdo oo safar la-aan iyo kale iyo ay tahay magaaladan oo aabihii ku duugan yahay ama hooyadiis ku duugan yahay oo kale inuu qabrigooda calaameeyo garto waa waa ku jirtaa iyada waana la ogolyahay laakiin ma lagu calaameynaya marka qoraal xadiidkan qoraalku waa reebay calaamadan waa la ogolyahay idan marka calaamad aan qoraal ahayn ku samayso dhismana aan ahayn ayb wa an yubnaa calayha in la dhiso korkeedana waa reebay nabiga sal l l slam oo dhismo iyo loo sameeyo qabrigii wa an tuutaa in lagu istaagana waa reebay oo lagu joogsado xadiidka muslimna waa werina abu daawuud ibnu maajah nasaa-i ayb asalka xadiidka ayb xaakim isaga wuxuu yidhi qubuurihii a'imada oo aan aragnay waxaan ku aragnay buu yidhi waxba kulli waa ku wada qoran yihiin magacyada ee camalkaas yaa sameeyey marka ma laga dhigi karo xujo shalay casharkeenna waxaa ku jirtay nin saxaabi ah wax uu sameeyey shuqraan mawlaa rasuuli llahi sala alla ly slam katiifad guduudan oo dhulka uu dhigaybaa oo nebiga laga xijiyey dhulka ayaa alimaamu nawowi uu yidhi waa lagu khilaafay saxaabadaa ku khilaafeen ficil isagu iska sameeyey waayo xujo ma noqonayo sidaas yaan shalay soo marnay ee markaa saxaabadaa iskhilaafay iskhilaafsanay joogtay hadda xadiid nebi baaba lahaayaa lagu inaan lagu qori karin haddii marka aimada ima culimmada qubuurtooda magacyadooda ku yaallo ee ninka ku dhigay ma u birdhigi karaa marka rasuulka sala alla ly slam oo halkaan marka reebay in wax lagu dhigo maya qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu صaxiix qad ruwiya min gayri wajhin can jaabirin baa laga wariyey waqad rakhasa bacdu ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood waxay rukseeyeen minhum alxasanu اlbasriyu ayaa ka mida fi tatyiini اlqubuuri qubuurtii marka in la dhoobeeyo tatyiin marka wuxuu ka wadaa carada inta lasoo kuuso la qooyo carada sida aan yeelna waayaba annaga meydka marka la duugo oo caradii laysu keeno si aynan caradii u kala daadanin oo meeshii aynan u noqonin meel aan qabri inay tahay la fahmaynin si sidaas aynan ugu noqonin in markaa caradii qoyanayd la qooyo marka haddii la qooyo waa dhegaysa waa dhegaysa markay dhegtana markaa dabcan dabaysha ima qaadayso macna tatyiin sidaas waayo lianlaa tatanaathara ciidda inaynan fir dhismin ayb lianlaa tatanaathara turaabu ayb can ilqabri inaynan ka fir dhismin oo hadhow marka meeshan qabri miya maxay tahay aan la garaninba marka tadyiinku macnihiisu saas waay carradii in laysu keeno geesaha laga soo kuuso taako waxaan ka badnaynna kor loo qaado kadibna biyo lagu firdhiyo la dhejiyo marka dhejintaas qaaraa ogol marka ahlucilmiga ayb wa qaala ashaaficiyu laa ba'sa an yutayana alqabru qabriga in la dhiiqeeyo oo ama la caradiisa la qooyo si ay u dhegto dhib male buu yihi alimaamu shaafici ayb marka dhisid ma taalla marka meeshan qaala baabu maa yaquulu rajulu idaa dakala almaqaabir baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu u baab yahay yaquulu qofka uu dhahayo yaquulu uu dhahayo arajulu qofka idaa dakala almaqaabira qubuurta markuu galo qubuurta markaa marka uu galo qofku muxuu dhahayaa qaala xadatanaa abu kurayb huwa moxamed bnu lcalaa qaala xadatanaa moxamed bnu salt whuw abu jacfar alkuufiyu اlsadiyu hiqat can abi kudaynata wahuwa abu kudayna yaxya bnu lmuhallab ayaa la yidhaha yaxya bnu lmuhallab albajaliyu saduuqun can qaabuusa bni abi dabyaan wahuwa aljanbiyu fiihi liin rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad waabu daawuud watirmidiy wabnu maaja dacfi baa ku sugan ninkan can abiihi waa xuseyn bnu jundub ayaa la yidhaha hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutubi sita can ibni cabaasin qaal mara rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu soo maray biqubuuri lmadiinati madiina qubuuraheeda faaqbala calayhim waa u jeestay waa qaabilay biwajhihi wejigiisa ayuu ku qaabilay faqaala assalaamu calaykum yaa ahla alqubuur ayuu yidhi yakfiru llaahu lanaa walakum allah noo dhaaf annaga iyo idinka antum idinku salafunaa kuwii naga hormarayaa tihiin wa naxnu anaguna bil ahari raadkiinaan kusoo joognaa ayb isnaadkan dacfi baa ku jira laakiin shaahid min xadiidi abi hurayra ayuu leeyahay cinda axmed ayb maxaana laga qaadanaa marka qofku marku qubuuraha booqanayo inuu iyaga u jeesto sidii qof nool oo kale matalan markau uu salaamayo la khitaabayo waa u jeestaa wuu u jeesanayaa markaana assalaamu calaykum yaa ahla alqubuur sidaasuu dhahaya marka salaantaasaa nala ayaa nebigu uu wax ku ziyaaran jira u samayn jiray marka ahluqubuurkii waa la salaamayaa annaga ma maqlayno de inay radinayaan radintooda annaga nama soo gaarayso ma ma maqlayno laakiin bacdi nusuus waxay tilmaamaysaa in radintu ay ay ay yani radinayaan kadibna marka waa u duceynayaa yakfiru llahu lanaa walakum lianna ziyaarada sharciga iyo hadafkeedu wuxuu yahay saddex maado meyd in lagu xusuusto tadakur alaakhira aakhira in lagu xusuusto maqsadka labaad ama qaradka labaad ee ziyaara sharciya ay ku taagan tahay waxa uu yahay itibaacan lilnabiyi sal lla ly slam in nebiga lagu daydo oo sunnadii nebiga la nooleeyo lagu daydo ajar baa lagu helaa midda saddexaadna waxay tahay in meydka la anfaco maxaa lagu anfacayaa duco waa loo duceynayaa marka oo markaa assalaamu calaykum ahla diyaari sidaasoo kale ayaa la leeyahay ayib meeshaas marka saddexdaas qarad baa ku jirta adigii waa is anfacday oo geeridii baad xasuusatay sunnadii nebiga waa ku dayatay oo ajar baad heshay meydkan meesha ku jira ee muslima ee ka ah na waa u duceysay ajar baad ka heshay hadduu gaal yahay qofka markaa la booqanaayo duco ma jirto isaga loo duceyn maayo hadduu gaal yahay gaalkuna waa la booqan karaa nacam ayb sida alimaamu nawowi sharxa muslimka uu ku tilmaamay xadiidna uu kusoo arooray ayb saddexdaas qarad waa marka ziyaara sharciyada ziyaara marka ziyaara shirkiya iyada maxay wadataa ziyaarada oo shirkiga ku dhisan taas iyada waxba ma wadato rabbina inaa ajar ka heshay iska daaya waa kuu caroonayaa alle ninkaa meydka meesha ku jirana waxba uma tarin leanna isagii baadba dhibaysaayo wax isiida aada ku haysaa meydkii isagii baad dhibaysaayo wax isii leedahay markuu nool yahay wax isiida waa dhibsanaa qofka markuu dhintay miyuu jeclaana marka markuu noolaa waa dhib baahida iyo bugto badan iyo baahi badan waa laysku nacaayay yihahda waana sidaas markuu dhintay kadib miyuu jeclaanayaa baryada in laga badiyo marka isagiina marka dhib baad u keentay adigiina shirki baad yacni ilaahay subxaana wa tacaala caradiisaad kasbanaysaa ee aakhira iyo baabkeedna xasuusan maysid bana ayib oo dadku markaa ziyaarooyinkan oo kale maxaa u tagtaan haddii la su-aalo waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan innaga shardi baan ka soo xiranaynaa hadafkooduba maaha fa inahaa tudakirukum alaakhira waaba ka baxayba ayb waxaasna marka waa jahli marka ziyaara sharciya iyo ziyaara shirkiya haddii la kala saaro cillad ma ma laha ziyaarada marka lama diidana ayb oo midda sharcigana waa la ogolyahay oo sharcigu la yimid midda aan sharcigu la imaanin ee sharcigu diidayna waa laga dheeraana shar ziyaara sharciya iyo ziyaara shirkiya ayay kala yihiin ayb qaala wafi lbaabi can buraydata wacaaishata qaala xadiidu bni cabaas xadiidun gariib wa abuu kudaynata ismuhu yaxya bnu lmuhallab wa abuu dhabyaan ismuhu xuseyn bnu jundub qaabuuska aabihiis qaala baabu maa jaءa fi الruksati fi ziyaarati اlqubuur wixii ku yimid ruqsada la ruqseeyey ziyaaratulqubuurka qubuuraha in la booqdo ruqsada la ruqseeyey ruqsa mar haddii la yidhi maxaa ka horreeyey nahyi baa ka horreeya in layska reebay baa ka horreyso qaala xaddatanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar wa maxmuud bnu khaylaan waalxasanu bnu caliyin alkhallaal qaluu xadaanaa abu caasim annabiil wahuwa daxaaku bnu makhlad qaala xadaanaa sufyaan can calqamata bni martadin can sulaymaana bni buraydata can abiihi waa buraydata bnu lxusayib alaslamiy qaala qaala rasuulu llahi sal ll slam qad kuntu waxaan ahaa nahaytukum inaan idinka reebay can ziyaarati lqubuuri qubuurta booqashadeeda faqad udina limuxammadin muxamed waa loo idmay fii ziyaarati qabri ummihi hooyadii qabrigeeda inuu ziyaartaa loo idmay fazuuruuhaa idinka qubuuraha booqda fa innahaa tudakiru alaakhirata aakhiray xusuusinaysaa ayb marka markii horena kuntu nahaytukum nahyigii waa kaas nahyigaa markii dambe waa la nasakhay amaraa ka daba yimid oo fazuuruuhaa ruqsadii marka fazuuruuhaadaana marka caddaynaya amarka noocan oo kale marka muxuu noqonaa hal huwa amrun lilwujuub am lilnadbi am lilistixbaab muxuu noqonayaa masaladii marka waxay tahay uun almru bacda alxadri muxuu noqonayaa amarka maxaa loo qaadanaa almru bacda alxadri amar hadduu yimaado nahyi kadib nahyi baa jiray amaraa ka daba yimi amarkan dambe see loo qaadanayaa akharu ahlilcilmi waxay yidhaahdaan istixbaab ama ibaaxa yay u badan yihiin laakiin culammada muxaqiqiinta qaarkood waxay taxqiijiyeen amarkan dambe wuxuu noqonayaa calaa maa kaana qabla nahyi nahyiga ka hor sidau ahaa unbau ahaanayaa marka fa inahaa tudakiru tudakiru alaakhira iyo meelahan dambea qariina waxaa ku jirtaa marka waxaa ku jirto nooc istixbaab ah marka amarku inuu amru istixbaab yahay oo iyadu waajib maaha ziyaaratulqubuurku laakiin waa mustaxab ayb fa inahaa tudakiru alaakhira marka la fiiriyo culamada qaarna waxay leeyiin maya waa waa ibaaxa mar haddii awal laysku diiday amarkan dambe waa amrun lilibaaxati bis ziyaaro waa la tegi karaa qubuur waa la booqan karaa unbaa laga qaadanaa bis ayb qaar culimada ka midana maba soo gaarinba xadiidkan nahyigii unbay ogaayeen markaasay waxay yidhaahdeen maba banaana ziyaarat lqubuur iyaga marka amarkan dambe ayaan soo gaarin qoladaas khulaasat lqowl marka de ninkaa ziyaara sharciya sameeya wax mustaxab ah buu sameeyey oo ajar laga helayo bimujarad ibaaxa iskama ahan ziyaarada sharcigaana marka laba shardi baa yay leedahay shardina wuxuu yahay shirki iyo bidca inay ka nabad gasho war xunna inaan lagu dhihin oo xadiidka waxaa ku jirtay walaa taquluu hujran qubuuraha ziyaarta laakiin war xun iska ilaaliya war xun ha dhihinina markaa inaan war xunna lala imaanin layskana ilaaliyo shirki iyo bidco ayb safarna waa inaan loo gelin ayb leanna safarka waa la reebay oo laa tushaddu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid meel buqca ama makaan barako iyo khayr ku jira dartiisa loo aadaa ma jirto ilaa saddexdaas masaajid maaha ayb marka haddii marka ay noqoto meeshaas qabrigaas ku yaallo barako gaara in loo aaminsan yahayo safar loogu aado taas xadiidkaasay ka hor imaanaysaa haddii masaajidiiba la diiday qabri iyo masjid masjid baaba weyne baad hadda tidhaahdeed ilaahay wuxuu igu leeyahay inaan kusoo tukado masjid ku yaallo jowhar haddaad yacni nadar ku gasho ama aada meel uun iska calaamaysato meeshaas ku taallo adoo halkan jooga ma aadaysid nadarkaagana waxaad wuxuu ku yacni ku gudmayaa masjidkan inaad ku tukatid aada joogtid laakiin hadday saddexda masjid tahay masjidulxaraamka nabawiga iyo masjidul aqsaa iyagoo inaad tagto oo kugu laasimaa nadarkaas oo kale hadday marka masaajiddu sidaas yihiin meelaan masjid ahayn marka maxaa iyada macno u yeelaya qaala wafi lbaabi can abi saciidi wabni mascuudi waanasin waabi hurayrata waumi salama qaala xadiidu buraydata xadiidun xasanu صaxiix waalcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi sidan waaye laa yarawna biziyaarati alqubuuri qubuurta booqashadeeda ba'san dhib uma arkaan culimmada badankoodu huwa qowlu bni lmubaarak washaaficiyi waaxmeda waisxaaq qaala baabu maa marka akar alcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi masalada iyada marka waxaa hadda laga hadla waa mutlaqu ziyaara amaa safarka iyada maaha waxa hadda safarka maaha waxa laga hadla safarku isaga mas'alo kale u noqonaa oo adilo kale leh madhabta shaaficiyadana culimada abu moxamed aljuwayni oo kale imaamu lxarameyn aabihiis iyo oo min asxaabi lwujuuh ka mid ahaa dadka mujtahidiinta madhabta dhexdeeda qaadi xusein iyo waxay ku tageen in asafar ama shaddu ra shaddu raxli ilaa ziyaarati alqubuur inaynan bannaanayn ma bannaano ayay ku tageen abulmacaali aljuwayni oo abu moxamed wiilkiisa ah ayaa waa bannaan tahay ku tegey marka laba madhabaa ku jirta safarku waa bannaan yahay iyo maya ma bannaanaa ku jirta culimadii mutaqadimiintana ma bannaanadaa ka xoog badnayd agtooda lianna abu hurayra abu basrata basrata bnu abi basrata algifaari ayaa abu hurayrow arkay markaasuu yihi min ayna aqbalta xaggee ka timid markaasuu yihi min duuri saynaa duur saynaa aan tegey waa meeshii ilaahay nabi muuse kula hadlay markaasuu yidhi haddaan ogaan lahaa adiga ma aadan baxdeen waa kaa celi lahay leanna nebigan waxaan ka maqlay laa tucmalu lmatiyu gaadiid lama samaysto oo lama koro oo lama safro ilaa ilaa alaaati masaajid saddex masjid maahani kanna ka mid maaha buu yihi meeshaan aad aaday waa kaa celin lahaa yii marka abu hurayra waa iska aamusay marka marka fahamkii mutaqadimiinta saasuu ahaa qoladan baa marka warkoodu aada u xoog badan yahay laakiin waa mustaxab in safarka ziyaarat lqubuur waa in loo safraa maaha ziyaarada waxaan ka hadlayno in loo safraa waa mustaxab maal ay iyadu ka timidaho ma jirto hore culimadii hore ayagu mustaxab maba keeninba meesha ma bannaana iyo waa bannaantahay isku haayeen qaara gadaal ka yimid waxay ku dareen istixbaabka kuwa kalea gadaal kasii yimid oo iska dhoohan oo juhaal u badan waaba gaalay yidhaahdeen ninkii aan samaan aadinba marka diinku maahan diin iska qof iska qof walbaa wax uun iska sheegaayo maaha qaala baabu maa jaa fi karaahiyati ziyaarati lqubuuri linnisaa haweenka qubuurta ziyaarashadooda cidda la nacay linnisaa haweenka in loo nacay yani ziyaaradan marka fazuuruha amarkan rag keliya miyaa oo haweenku ayagu ma ziyaaranayaan miyaa waa laga reebay ziyaarat lqubuur mas'alo kaleoy culimmada isku qabteen way qaar waxay leeyihiin fazuuruu haada waa shamlinaysaa niman i naagaba cilladaana laga fahmaa bay dhaheen fa inahaa tudakiru laakhira ninku siduu ugu baahan yahay inuu aakhiro u xasuusto naagtana waa u baahan tahay marka waxay yidhaahdeen amarkan waa caam rag iyo dumar midna lama kala qaadayo qaar ahlu cilmiga ka midana waxay yidhaahdeen dumarka ayaga kuma jiraan oo fazuuruu haadan waawuljamaacaha niman unbuu sheega akaru alusuuliyiinna waxay u badan yihiin khitaabka noocan oo kale rag keliya u gaar yahay haweenka kuma jiraan masaladaas laakiin haweenku hadda waxaa jiraan naagtii nebigu u yimid iyadoo qabriga kor fadhiso uu yidhi ittaqi llaaha wasbirii ilaahay ka cabso sabar qabri bay kor fadhisay nebigu ma dhihin haweenku inay qubuurta ziyaartaan waa ka xaaraan ma dhihin meeshan ka kac ma dhihine sabar bisoo u sheegay uma sheegin ziyaarada kama riibin bukhaarina xadiidkaas wuxuu u baabaystay ziyaarat lqubuurka ayuu ku keenay marka waa inay tegi karaan waan u bannaan tahay caaisha radi allahu canha nabiga waxay ku tihi kayfa aquulu haddaan qubuurta ziyaaranayo maxaan dhahaa markaasuu baray wixii ay dhehi lahayd qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaana wahuwa alwadaaxu bnu cabdillahi alyashkuriy can cumara bni abi salamata can abihi can abi hurayra ana rasuul cumar bnu abi salama waa cumar bnu abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf ouna soo maray fiiri bal tarjamadiisa cumaru bnu abi salama can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal ly slama nabiga lacana wuxuu lacnaday zawaaraati اlqubuur qubuurta haweenka booqashadeeda badiyo qaala wfi lbaabi can ibni cabaas waxasana bni haabitin qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix zawaaraat marka idinkum idin dhigayma zawaaraat marka la yidhaahdo waa amhilat lmubaalaga zawaaraat kuwa badiyo waay maxaa laga fahmaa marka amhilat lmuba hadday marka aynan badsanin inay u bannaan taha laga qaadanaa saasay dhaheen culimada ogol inay haweenku siyaartaan qubuura ayib bacdi alculamaa waxay sheegaan dabdi kan ka duwan oo waxay yidhaahdeen lacana zuwaaraati alqubuur zuwaaraat zuwaar marka waa jamcu taksiir amhilat lmubaalaga ma noqonaysa marka zuwaaraat haddii la dhaho mubaalaqadii waa ka baxe alif iyo ta'na maadaama lagu daray waa haweenka qubuuraha siyaarto badnaansha shardi maaha kaasay marka waxay xadiidkan saasay u dabdiyeen xadiid kalena waa keeneen lacana rasuulu llahi sala ly slam zaa'iraati alqubuur nabigu wuxuu lacnaday kuwa qubuuraha siyaarto zaa'iraat amhilat lmubaalaga iyadana male xadiidkaas laakiin war baa ku jira zaa'iraat lqubuurka wlmutakidiina calayha suraj ayb qaala marka ibnu taymiya iyaa ku tageen iyaga in haweenku qubuuraha aynan booqanaynin oo nimanka un loo ogolyahay ayb qaala wafi lbaabi qaala wahada xadiidu xasanu صaxiix qaala waqad ra'aa bacdu ahli اlcilmi waxay arkeen ana hada kan kaana qabla an yurakisa الnabiyu sal ll ly slama fi ziyaarati اlqubuur ahlucilmigana qaar waxay dhaheen xadiidkan waa inta aan la ruksaynin ziyaaratulqubuurka ka hor falamaa rakasa markuu rukseeyey dakala fii ruksatihi ruksadiisa waxaa galay alrijaalu iyo wالnisaau rag iyo dumarba way soo galeen daweenka iyaga waxaa gaar warkan khilaafkan looga keena waxay tahay iyada badanaad xuquuqa ku tacalluqdo sabarkoodu waa yaryahay waxyaabahaasaa marka keenaya wuxuu yidhi waqaala bacduhum inamaa kuriha ziyaaratu lqubuuri linnisaa waxaa loo kahday liqilati sabrihinna sabarkooda yaraantiisa wa kahrati jazacihinna iyo argagaxooda badan darteed cumar bnu abi salamata bni cabdiraxmaan bni cawf saduuqun yukhdi buu ugu tarjamay qaala baabu maa jaa-a fi ziyaarati lilqubuuri linnisaa tii hadda karaahadu ah baabkii hore wixii ku yimid ziyaarashada haweenku ay qubuuraha booqanayaan qaala xadaana alxuseyn bnu xurayd qaala xadaanaa ciisa bnu yunus can ibni jurayj can cabdillahi bni abi mulaykata qaala twufiya cabduraxmaan ibnu abi bakrin baa la oofsaday bilxubshiyi ayaa lagu oofsaday alxubshiy marka waa meel ku taallo beyna maka walmadiina ayay ku taallaa ayb makayna u dhowdahay cabdiraxmaan marka caaishaw la dhashay qaala wuxuu yidhi faxumila ilaa makata ayaa loo qaaday fadufina biha makaa lagu duugay falamaa qadimat caaishatu caaisha markay soo gashay maka atat qabra cabdiraxmaan bni abi bakrin bay timid faqaalat waxay tidhi abyaadan bay kusoo tusaale qaadatay waa tamahul iyada ma tiri nin abyaadanna waxaa iska leh mutamim ibni nuwayra maalik ibnu nuwayra walaalkiis maaliggaasna waxaa dilay khaalid ibnu lwaliid baa dilay waqtigii xuruubu ridda khaalid baa dilay ninkaa walaalkiis markaa mutamimka ayaa gabaygan tiriyey walaalkiis ayuu ugu baroor deeqayaa marka wuxuu yidhi wakunaa ka nadmaanay jadiimata xiqbatan min addahri xataa qiila lan yatasadaca wa cishnaa bikhayrin fi lxayaati wa qablana asaaba almanaayaa rahda kisraa watubbaca watubbaci wa tubbaca falamaa tafaraqnaa kaanii wamaalikan lituuli ijtimaacin lam nabit laylatan maca sidaas wa kunnaa waxaanu ahayn buu yidhi ka nadmaanay jadiimata jadiima ninkii la dhihi jiray waa nin boqor ahaayo ciraaq iyo arduljasiira iyo boqor ka ahaan jiray labadii ninee la fadhin jirtayoo kale ayaan noqonnay ayaanu ahayn nadmaanay markaa nadmaan waa ninka ninka qofka aada ula fadhiyo mar walba saaxiibkiis le garabka ku hayay wax isla cabaan qofka qofkay wax isla cabaan yaa la yidhaahdaa marka wuxuu leeyahay waxay wa kunnaa waxaanu ahayn ka nadmaanay jadiimata jadiima labadii ninee la fadhin jirtay oo kale ayb labadooda marka maalik iyo caqiila la kala dhihi jiray aad bay u laasimeen ninkaas xiqbatan zaman afartan sanay la fadhiyeen xiqbatan zaman oo min adahri waqtiga ah xataa qiila ilaa la yidhi lan yatasadacaa ilaaba laga la yidhi kuwani kala kala tegi maayaan lan yatasadacaa ma kala tegaayaan ilaa layska yidhi afartan sano in ka badanay isla fadhiyeen waa islaasimeen maba kala tegaayaanba ilaa la yidhi wacishnaa bikayrin beytkan waa ka maqan yahay madbuucaadka laakiin makhduudaadku ku yaallaa wacishnaa bikhayrin khayr ayaanu ku noolayn fi lxayaati nolosha dhexdeeda wa qablanaa horteennana asaaba almanaayaa geeridu wuxuu asiibay rahda kisraa wa tubac kisraa qoladiisii iyo tubac geerida horteenay ku dhacday yacnii geeri dhibkeed annaga uma horeyno waana looga horreeyey saas iskusiyuu isku sabarsiinay falamaa tafaraqnaa markaan kala tagnay kaanii waxaadba moodaa aniga iyo wamaalikan iyo maaliku bnu nuwayra waa walaalkiisa liduuli ijtimaacin kulan aan kulansanayn dheeraantiisa darteed lam nabit inaanaan isla barinba liuuli ijtimaacin kulan yacni dheeraantiisa lala qabo waxaadba moodaa lam nabit inaanaan baryin leylatan habeen macan inaanaan isla baryin bani aadamku marka hore de uu qofka uu la joogo iyo ma dareemayo laakiin marka uu ka tago ayaa wuxuu isleeyahay marka hor qofkaasi waxba islama jooginba wuxuu u qaadanayaa marka inaynanba wax badanba isla qaadanin iyagoo wax badan haddana isla qaatay marka wuxuu leeyahy markaan kala tagnay aniga iyo maalik bnu nuwayra nina aakhiro aaday nina uu joogo hadda adduunka waqtigii dheeraa oo aan isla joognay iyadoo ay jirto haddana waxaad moodaa kala taggeenu wuxuu keenay ama na dareensiiyey hal habeen inaanaan isla baryin ayaad moodeysaa caaisha markaas beydadkan bay kusoo halqabsatay iyada marka ninkaasi macnahaas u tiriyey iyaduna dabcan walaalkeeday ujeedda cabdiraxmaan ibni abi bakrin radia allahu canhum uma qaalat waxay tihi wallaahi baan ku dhaartay low xadartuka haddaan joogi lahaa aan ku xaadiri lahaa maa dufinta ma lagugu aaseen ilaa xayu mutta meeshaad ku dhimatay unbaa lagugu aasi lahaa walow shahidtuka haddaan ku xaadiri lahaa maa zurtuka kuma ziyaarteen hadda haddaan duubtaadii iyo waxaa ka qayb geli lahaa anay ku aasi lahaa ma ku ziyaarteen ayb xadiidka marka maa jaa fi ziyaarati fi ziyaarati lilqubuuri linnisaa ku keenay caaisha qubuur inay booqatay a ka muuqato warkeedan dambana waxbaa ku jiro oo waxay leedahay marka hore geeridaadun ka aanan joogin baa ii keenta maahane maku yani marka inaynan haweenku wax ziyaaranaynin xataa qeybahan dambe waa looga qabsan karaa qaala baabu maa jaa fi dafni bileyli baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baab yahay jaa-a ku yimid fi dafni duugis bileyli qofka habeen la duugo habeenkii qofka marka ma la duugi karaa qala xadaanaa abu qurayb wamxamed bnu camrin asawaaq wahuwa albalkiyu saduuqun qaala xadaanaa yaxya bnu lyamaan wahuwa saduuqun caabid yuqdi'u kaiira waqad tagayara can ilminhaali bni khaliifata wahuwa alcijliyu daciifun ninkan waa daciif can ilxajaaj bni arah xajaaj bnu arah isaguna waa mudlis ayb waqad cancana waana markaa cancana ayuu marka xadiidkan ku keenay waqad cancana ayb can caطaa can ibni cabaas ana nabiya sal l l slam dakala qabran qabri buu galay leylan xilli habeen ah fausrija lahu waxaa loo shiday markaas siraajun faynus faakhadahu min qibali اlqiblati nebigu meydkiibuu soo qabtay min qibali lqiblati qiblada xaggeeda ayuu kasoo ayuu kasoo qabtay ayb wa qaala wuxuuna yidhi raximaka allah allah kuu naxariisto in kunta inhu shaniye kunta waxaad ahayd la awaahan nin awaah ahoo yacnii alle uu noqosho badan oo u taa mid taah badan baad ahaydoo ilaahay cabsidiisa darteed u taaho tallaan aqrin badan lilqur'aani baad ahayd buu ku yidhi wakabara calayhi arbacan afarna janaasadiisa wuu u kibaartayoo waa uu takbiirsaday ayb xadiidkan marka sanadka dacfi baa ku jiro minhaal ibnu khaliifana waa ku jira xajaaj ibnu arطaahna waa mudalis waqad cancana laba mas'alaa marka meeshan ku jirto masalada koowaad waxay tahay habeen in wax la duugay habeen in wax la duugo xadiis waxaa ku soo arooray zajara nabiyu sal lla l slam an an yuqbara arajulu leylan nebigu wuxuu canaantay oo dadka ka canaantay qofka in habeen la duugo canaantuna marka nahyi bay keenaysaa haddii la fiiriyo laakiin saxaabada abubakar iyo faatima iyo saxaabadu habeen wax waa duugi jireen oo bukhaari laftiisa baaba u sameeyey waana keenay habeen in wax la a abubakar iyo saxaabadii in la duugay qaarkood marka zajaradaas culamada qaar waxay ku macneeyaan xadiidka duruqdiisa waxaa ku soo arooray ana rajulan nin ayaa kufina bikafanin gayri taa'ilin nin baa la karfaniyey karfan aan ku filnayn oo aan saa u dheerayn baa lagu karfaniyey waa la duugay markaa nebigu waa canaantay oo dadka waa ka canaantay in habeen la aasa dadka marka cillada habeenka qofka in loo duugo loo diiday maxay tahay xuquuqdii ou lahaa ayaan laga deg ayaa laga degdegah haddii marka xuquuqda ou leeyahay aan laga degdegaynin laa ba'sa wax dhiboo ku jira male leanna badanaa qofka habeen marka la duugaayo janaasadii dad badan kama qeyb galayaan waa mugdi sida loo karfaninaayo wax ma cadda oo waxbaa laga tegtegi karaa macnahaas buu nebigu marka u reebay haddii marka macnahaas la waayo alxukmu yaduuru maca cilatihi wujuudan wacadaman maaha unuun layska yidhaahdo habeen sideeda waxba lama duugi karo asxaabtii baa duugeen qof yidhi abubakar marka la duugayana saxaabadu intooda badnayd waa joogeen ma aynan diidin oo ma dhihin ma la duugi karo qofkan habeen nebigu waa reebay ma aynan dhihin marka macnaha loo reebay baa wuxuu ku dhisan yahay qofkan xuquuqdiisa armaa la gudo waaya ayb qariinadaasaana u daliilo ana rajulan kufina bikafanin gayri taa'il taasaana marka loo cuskadaa masalada labaadna waxay tahay faakhadahu min qibali lqiblati yacni meydkou soo qaaday qiblada xaggeedu ka soo qaaday ayuu qabriga kasoo geliyey marka ayb macnahaasuu sheegayaa xanafiyadaa sidaan qaba qaba qabaan jumhuurku laakiin waxay leeyihiin maya qabriga xadiid abu daawuud oo warinayo min xadiidi cabdillaahi bni yaziid baa jiro oo in marka hore dhanka lugaha laga soo geliyey dhanka yacni lugaha in laga soo geliyo oo meesha meydka lugihiisa ku aadan ayaa la dhigayaa meydka hantoosha markii la dhigo labada nin ee qabriga ga gudihiisa u gasho meeshaasay marka kasoo qabanayaan madaxaana laga bilaaba madaxii bay soo qabanayaan ay soo bixinayaan sidaasaa loo soo siibayaa marka madaxa marka laga soo bixinaa waa lasoo wadaa waa soo wadayaa ilaa marka ugu dambayso lugihiisa meesha ay naxashku uu yaallo xaggeeda marka xadiidka wuxuu leeyahay qabriga waxaa laga soo gelinaa meydka min rijlayil qabri qabri lug ma qabo asaga qabrigan god waayo lug ma qabo lugta waa nisbi min rijlayil qabri marka qabriga labadiisa yacni lugihiisa waxaa laga wadaa meesha meydka lugihiisa uga aadan uga aadan mayso taasaana shaafici iyo axmed iyo akaru ahlilcilmi ay ku tageen xadiidkeeduna uu saxiix yahay ayb qaala wafi lbaabi can jaabirin wayaziida bni haabitin wahuwa akuu zayd bni haabit akbaru minhu soo marnay qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasan waqad dahaba bacdu ahli lcilmi ilaa hada bay ku tageen waana xanafiyada wa qaaluu waxay yidhaahdeen yudkhalu lmeyitu meydka waa la gelinayaa alqabra qabriga min qibali lqiblati qiblada xaggeedaa laga soo gelina wa qaala bacduhum qaar waxay yidhaahdeen yusallu sallan madaxa ayaa laga soo siibayaa yusallu sallan marka macnaheedu waxay tahay madaxaa laga soo qabanaa koo meesha ugu horreyso la soo qabanaya waa madaxiisaa laga soo bilaaba marka dhankii lugaha madaxa mar haddii laga soo bilaabayo dabcan meesha laga soo gelinayo waa dhanka meesha lugaha la dhigaayo ilaa suuragal maa madaxa in laga soo qabto dhanka madaxana laga soo geliyo suuragal ma noqonaysa qaala waqad rakhasa aktaru ahlilcilmi fi dafni bileyli ahlucilmiga badankood way rugseeyeen habeen in la isduugo qaala baabu maa jaa fi hanaa'i alxasani cala almayiti ammaanta wanaagsanoo meydka la ammaanayo waxay ku yimid qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala ahbaranaa xumaydun can anas bni maalikin qaal mura calaa rasuuli illahi sal l slama bijanaazatin nabiga janaaza lala soo maray faatnow calayha khayran khayr bay ku ammaaneen faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi wajabat waa u waajibtay uma qaala antum shuhadaau llahi fi lardi idinku waxaa tihiin markhaatiyaalkii alle dhulka dha korkiisa marka in meydka la ammaani karo janaazada khayr lagu ammaano haddii marka dadku ay khayr ku ammaanaan janaazadaasi marka waa khayr dadkan marka faatnow calayha khayran dadkan markay ammaaneen la yidhi wajabat waa dad noocee ah iyaga bacda ahlilcilmi waxay leeyihiin asxaabtay gaar ku tahay oo maantan waxaa dhiibay asxaabta waaye asxaabtana dhammaantood cuduul waay marka dad cuduul ah oo qiimeyntoodu ay diin wax ku qiimeynayo iyaga ayib ahlucilmiga qaar kalena waxay leeyiin may saxaabada keliya kuma gaar ahee ee dadka ahlu cadaalada ila antum shuhadaaullahi fi lardi marka la leeyahay sha shaahidku waa caadil cadli waa inuu ku sifaysan yahay ummatu moxamed wixii cadaalad ku sifaysan qofkay ammaanaan waa ammaanan yihi bishaarayna u tahay cadaalad marka mar mar haddii markhaati la yidhi yaa baxayaan faasiq haddii marka meydkaani kun faasiq isaga markhaati kacaan dadkii ahlu khayrkana aynan markhaati sidaas markhaatidoodu iyo ammaan aynan ahayn sidaas miyu marka hadhow waxmay u anfacaysaa maya shahaado oo faasiq waxay taraysa mal laa fi dunya walaa fi laakhira ayb dadka hadda waxay marayaan de meydkii kuwii gaaladaaba la ammaana xataa markuu dhinto maanta dhan marka ammaan ayaa loo galaya qaar waxaan garanaa marka waxay leeyihiin ninkan ama qofkaani dadka masaakiinta u quudi jiray agoontuu ka warqabi jiray waxaasuu soo sameeyey jannada u galaya kuwaa dhahay jannada u galaan jannada maa bani aadan gacanta ku haystaan bani aadan saa u qaab daran maa janno gacan ku haystaan ayb cidduu rabo iska ammaanayo ninaan ilaahay hal marna u sujuudin intaas laga yaabo ilaahay cay ula ula taagnayo leanna qofku markuu yidhaahdo ciise waa wiilkii ilaahay allow caynayaa soo maha nin marka maalin walbaa ciisa bnullah ciisa bnullah la taagan ilma agoono wax siiyaa miyaa ka bixinaysa marka ka baxa waxaas marka ka saari maysa ayb qofka marka waxaa dareemaya oo kale hadday dadka ahlu cadaaladu sidaas u ammaanaan waa khayr haddii marka dadku ay dhibsadaan ama ay xumaan ku sheegaanna xumaantiisaas unbaa marka lagu abaalmarina ayuu wadanayaan qaala wafi lbaabi can cumara wa kacbi bni cujrata wa abi hurayra qala xadiidu anasin xadiidun xasanu صaxiix qala xadaanaa yaxya bnu muusa wahaaruun bnu cabdillaahi اlbazaaz qala xadaanaa abu dawuud aلطayaalisiyu qala xadaanaa dawuud bnu abilfuraat qala xadaanaa cabdullaahi bnu buraydata can abi laswad addiiliy qaala qadimtu lmadiinata baan soo galay fajalastu ilaa cumara bni اlkhadaab ayaan agtiisaan fariistay cumar famaruu bijanaazatin bay soo mariyeen faatnow calayha khayran khayr bay ku ammaaneen faqaala cumaru wajabat faqultu licumar baa waxaan ku idhi maa wajabat wajabat maxay tahay qaala wuxuu yidhi aquulu waxaan dhahayaa kamaa qaala rasuulu llahi sal ly slam sida nebigu yidhi maa min muslimin muslim ma jiro yashhadu yashhadu lahu oo u marqaati furaya alaaatun saddex ilaa wajabat lahu ljanna janna u waajibtay qaala qulnaa watnaani labana qaala watnaani qaala walam nas'al rasuula allahi sal l slama can ilwaaxidi nebiga hal ma aanaan su-aalin qaala hada xadiidun xasanu صaxiix wa abulswad addiiliyu ismuhu daalimu bnu camri bni sufyaan qaala baabu maa jaءa fi hawaabi man qadama waladan waxay ku yimid qofkii ilmo hormariyo oo yanii ilmo ay u saqiiraan ay ka hormaraan qaala xadaanaa qutaybat can malik bni anas xaa xadaana alansaariyu qala xadaanaa macnun ansaarigu waa isxaaq bnu muusa alansaari qala xadaanaa macnun qala xadaanaa malik bnu anas can ibni shihaab can saciid bni lmusayab can abi hurayra ana rasuula lah sal l slama qaal laa yamuutu liaxadin qof uma dhintaan min almuslimiina muslimiinta ka mida alaaatun saddex min alwaladi oo ilmaha ah fatamasahu naaru naar ay taabato ilaa taxilata alqasam dhaarta xalaaloobideeda ma ahane taxillat alqasamna waxaa laga wadaa siraadka yani siraadku inuu maraado ilaahay baa ku dhaartay taas waa maraya siraadkuna naartuu ka mid yahay marka intaas unbuu naarta ka gelayaa bis dhaartaasna marka waa wa in minkum ilaa waariduha kana calaa rabbika xatma maqdiya qaala wafi lbaabi can cumara wamucaadin wakacbi bni maliki wacutbata bni cabdin waumi sulaymin wajaabirin waanasin waabi darin wabni mascuudin waabi haclabata alashjaci wabni cabaas wacuqbata bni caamir waabi saciid waqurata bni iyaasin ilmuzani abu haclabaha marka xadiidkan warinaayo wuxuu yihi wa abu haclabata lahu can inabiy sal l slam xadiidu waaxid hal xadiid buu nebiga ka wariyey hada alxadiidu waa kan walaysa huwa bilkhushaniyi abu haclabata alkhushanina ma aha abu haclabata alkhushani jurhumu bnu naashir ma aha ninkaan qala xadiidu abi hurayrata xadiidu xasanu صaxiix qala xadaثna nasr bnu caliyin الjahdamiyu qala xadaثna isxaaq bnu yusuf qala xadaثna alcawaam bnu xawshab can abi muxamadi mawla cumara bn الkhaطaab huwa majhuulu kan wa majhuul can abi cubaydata bni cabdillahi bni mascuud can cabdillahi bni mascuud meeshana inqiaac baa ku jira qaala qaala rasuulu lah sal l slam man qadama qofka qofka hormariya alaaثata saddex lam yablugu lxinha dembi aan gaarin yacnii aan qaan gaarin yanii qofkii hormarsado ay ka dhintaan kaanuu lahu waxay u noqonayaan xisnan xasiinan dhufays adag meeluu ku yanii gabbaad adag bay u noqonayaan qaala abu darin qadamtu tnayni labaan hormarsaday aniga abu dar baa dhahaya labaan hormarsaday qaala wuxuu yihi wathnayni labana ibnu mascuud faqaala ubay bnu kacbin baa yihi sayid lquraa qadamtu waaxidan anu mid baa iga saqiiray qaala wawaaxidan walaakin inamaa daka laakiin kaagaasi cinda sadmati اluulaa waa marka ugu horeysay jugta kugu dhacdo musiibada horaanteeda waay markaa lagu sabro musiibada horaanteeda ku sabarkeeda waaye uu yihi qaala alimaam abu ciisa hada xadiidu gariib wa abu cubaydata lam yasmac min abiihi qal xadaثna nasr bn عaliyi الjahdamiy وabulkhaطaab ziyad bnu yaحya الbaصri qala xadaثna cabdurabih bnu bariq alxanafiyu wahuwa صaduq yukhdi rawaa lahu tirmidiyu faqط qaala samictu jadii abaa umii hooyaday aabaheed simaaka bna اlwaliid ayaan aan ka maqlay alxanafiy laysa bih ba's yuxadiu anahu samica bna cabaas yuxadiu anahu samica rasuula اllahi sal l slam yaquul man kaana lahu farataani qofkay labo ka hormarto min ummatii ummadeyda ka mida adkhalahu llahu bihima aljanna alla jannou ku geliyaa faqaalat caaishatu waxay tihi faman kaana lahu faratun min ummatika qofkii hal uu ka hormaray u kasii horeeyo faradka asalku waa dadka sa yacni ciddu intaynan degin kasii horeeyo oo soo sahmiya meesha oo ama alaabihii iyo sii diyaariya meesha ceelalyada wuxuu yidhi marka caaisha marka waxay tihi faman kaana lahu faradun min ummatika hal qofkiila qaala waman kaana lahu faradun hal qofkii uu ka hormaray xataa yaa muwafaqatu yacni midda middan khayrka la waafajiyaay qaalat waxay tidhi faman lam yakun lahu faradun min ummatika ninkii wax ka hormaray aan lahayn ka waran oo ilmaba aynan u saqiirin qaala wuxuu yidhi fa ana faradu ummatii anaa ummaddeyda ceelalya u ah lan yusaabuu bimilii anoo kale la iguma musiibeynin iyaga yani waxuu ka wadaa nebiga geeridiisa qof kastoo mu'mina musiibay ku tahay dabcan inuu arkow jeclaan lahaa musiibay ku tahay marka wuxuu leeyahay aniga ka hormaridda aan ka hormaray hadday ku sabraan ee iyada lafteeda ajaray u noqonay qaala hada xadiidu xasanu gariib laa nacrifhu ila min xadiidi cabdirabbihi bni baariq waqad rawaa canhu gayru waaxidi min ala'ima ayaana ka wariyeen buu leeyahay qaala xadaana axmed bnu saciidin almurabitiy qala xadaana xabaan bnu hilaal qala xadaana cabdirabihi bnu bariqin fadakara naxwahu ayb marka hadda cabdurabihi xabaan bnu hilaala ka warinaya markii horena ayaa ka warinaayey ziyaad bnu yaxya albasri wa simaaq bnu lwaliid الحنفي هو أبو زميل الحنفي ويان هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد